barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddeeda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhurnimo wanaagsan dhegaystayaal waa maalin jimco ah bisha januarin ay tahay laba iyo labaatan sanadkuna yahay laba kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan wada jir uga soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynona waxaa ka mid ah dhallinyaro iyo caashaq ma kala dhammaadaan caashay wiil ayaa jeclaaday gabadh qurbaha ka soo barbaartay wuxuuna isku dayey in uu inantii dareensiiyo caashaqa uu hayo kadibna in kadibna intuu badhbadhaadhay oo keydkiisii yaro eeg eegay ayuu heestan faybarka ugu diray
axya qaraami alla wiilku dooq wanaagsana laakiin dooqa iyo doorashada ismaaciil oo lagama sinna gabadha iyaduna intay xanaaqday marka ereyadaas loo qaaday ayay wiilkii ugu jawaabtay wax allaalay wixiina ku koomaanayba cay bay u qaadatay waayo waxay tigeela kordhaadheer isku kaaja miyaan hayn isku habeeniya quracan iyo kayntan iyo galoolkan kuwa qodxaanta iyo dadka mudaa miyaan ahayn gamaanku waxaan dameeraha iyo waxaa simeeri ku jiran inta dameer lagu sheegay miyaa la ammaanay mise waa la caayey waxyaaba noocaasoo dabeetana inantii cirkaa maraysa oo xanaaqsan baa ninkii timaydana wax allaalay waxay cay ku odhan karaysay ayay ninkii ku tidhi
goobta wacdaraha ka dhacay aad baan uga xamahay waxa wiilkaas ku dhacay hadalba uma furra ayaan isleeyahay inuu dhaqaajiyo mooyaane laakiin caashay rag talo kama dhammaato Ay.
ayaa hore loo yidhi Waa gar- intuu fikiray oo uu meel kale ka soo wareegay ayuu inantii ugu jawaabay bilifoonka gurigay marmarya siligay fooq iyo mandaraday ubax iyo jardiinoy berberyo hargeysyada daaraha ku yaal sheekh maqsin toban albaab iyo lixdan daaqadood iyo afar faamaleydho ruuxii habeen galay ashqaraar ka qaadaay muqdishiyo afgooyo bangalooyinkii xamar qasriyada wasiirada gogoshiyo alaabtii ubixiyo sariirtii intaa gablakaedshaariguna ku doogsado katabaan dhex yaalay
waa kay garanaysa marba ku day waa tahay sheekooyinkaasi iyo qodobo kalena waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta hase ahaatee warka caalamka oo kooban wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan labaatan qof ay ku dhinteen weerarkii ay shalay koox dabley ah ay ku qaaday maqaayad ku taalla xeebta liida ee magaalada muqdisho kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka ka dhacay hotelka liida beach view ee ku yaala magaalada muqdisho wixii warar ee kasoo kordha weerarkaasi iyo khasaaraha dhabta ah ee weerarkaasi u geystay waxaan idinku soo gudbin doonaa idaacadda galabta haddii alla idmo shirkad filimada baahisa oo lagu magacaabo netflix oo laga leeyahay dalkan maraykanka ayaa isku ballaadhisay dalal badan oo caalamka ah waxaana dalalka ay ka shaqayso bishan january ay marayaan ilaa boqol iyo soddon dal dalka kenya ayaa ka mid noqday dalalkii ugu dambeeyey ee shirkadani ay xarun ka samaysato hase ahaatee ilaa haatan waxay ka fiirsanayaan awoodda dhinaca internetka ee dalka kenya
mar kale duhur jimca wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan aan marka hore ku bilowno maxamuud maxamed jaamaac oo ah wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaan jiray burcabadeedda hase ahaatee haatan ka baxay maxamuud haatan waxa uu ka mid yahay kalluumaysatada magaalada hobyo barnaamijyadeennii horena waad ku maqasheen waxaan maantana idiin soo gudbinaynaa qaybtii ugu dambeysay waraysigaasi uu la yeeshay wariyaha v o a magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq hubyo eh, in muddo ah waxaa ka socday barnaamij dhaqan celin dhalinyarada ah oo shaqo abuur loogu sameynayo doonyo kalluumaysi iyo wax loo sameeyey Eh, miyaana intaasi ahayn eh, qeyb ka mid a shaqo abuurka dhalinyarada Ee, walaalow hadeer waxaan oran karo waxaasaa dhallinyarada loo qabta ama shaqa abuur baa loo qabta horta ma jirto waa been wey haddii la yidhaahdo ee, doonyaa la keenay haddii la yidhaahdo ee, waxabaa la keenay ee, waa been manaha waxaan la keeninna in la yidhaahdo waa la keenay waa waa waa arrin foolxun wey dhalinyaradu hadda mase iskooda ayay ku shaqaystaan iskood bay u shaqaystaan fiiladiisu nin waliba qaataa badiisuu ka jillaabtaa nin waliba gargurkiisu qaataa badiisuu dhigtaa hadduu xabad aragoostaa ka helo iyo hadduu ku qadaba fiiladiisuu tuurtaa hadduu xabad malay usoo qabato iyo hadduu usoo qaban weyda yaa idinka iibsada marka haddii wax soo saarkaas aad heshaan oo ay idiin suurta gashay inaad badii wax kala soo baxdaan yaa idinka iibsada waxaa laga iibsadaa laba siyood ba waa loo iibsadaa doonyo kalluumaysi oo niman ganacsataa oo soomaaliya wataan oo yamaniya ka yimaada waa naga gataan Eh, tallaagado niman soomaaliya wataan oo xeebta yaal oo ayaguna gata waa ay jiraan maxamed maankaaga ma ku jirtaa mar kale inaad dib ugu noqotid eh, baddii iyo dhibaatooyinkii eh, burcad badeednimada walaahi walaalow maya horta dhib aada u adag bay ahayd waayo kun mayl xadyar ma aha qofaan g b s wadan jiheeyo wadan eh, xidig raacaya ayadoo saasa baa raggu marka misna khibradaas sii wada lahaynoo ah, xidig iyo wax raac iyo aysan ragga xataa qaar ku jirin oo rag iska biimaa oo iska socda markay jeesteen oo xeebta ka dhaqaaqayeen meeshay u jeesteen ku socday weli intaa fuulaysay oo aad ka mid ahayd burcad badeeda khatar aad aragtay oo dhibaato ah ma jirtaa waa jirtaa markii eh, foolfe iyo laba saxiimadood baan la tal- laba laash baan la tilnay iyo hal foolfe waa kala dhunnay foolfihii sahayda noogu rarayd iyo labadeedii inta markaa aragnay aegsadhay baan kala dhunnay shidaalka aanu wadanno oo baalaha baalaha eh, faarabordayaasha aan noo saaran mana keeni karo xeeb foolfihii shidaalku noo saaraana waa kala dhunnay maxaad samayseen bil iyo sideed habeen baan badda saarnay xaggee noloshu markii dambe idinla ciirsatay waa iska macnaha sabaynay waa iska sabaynay waa iska sabaynay awalba macnaha biyo saa u fogmaanan joogin sideed boqol meelahaas qiyaas ah bay ahaayeen waa iska sabaynay waa iska sabaynay waa iska sabaynay waa iska sabaynay waa iska sabaynay waxaan go-aan ku gaaray shidaalkan haddeer haddaan isticmaalno inuu inta jidka noga go-o aan hadhow macnaha waxaa la heli weyno shidaalkan inaan dayno aan sabayno maalintii aan isniraahno allaylahee ee biri baa markaan dhow oo shimbiro iyo wax aan dareenno inaan markaas ku socono xoogaa buskuda iyo laakiin waxaan wadanay biyo laba lixdan loo biyaah waxaa go-aan lagu gaaray biyahan inaan la dhammayn ee sidii la raba aan loo cabin ilaa markii dambe heer ah la gaarsiiyey funaanadda in inta la geliyo lagu dhuuqo dhuunqoys laga dhigo waa khatar eh, aad u bareerteen waa khataraan u bareeray bay ahayd inay imaanaysa xataa waan ogeyn inay imaan kartaanna ogeyn mid Marka- ka sii xun baa imaan kartay markabkii aad ciirsateen eh, waa idinka fakaday waa naga fakaday haye Eh, markabkii hadduu naga fakaday soo noqodka aan soo noqonay hoolfihii aan isla macnaha aan la soconayna xilli habeenana waa ahayd waa kala dhun ugu dambeyn xaggee saldhigateen waa meel xeeba baanu ka caarinay oo dalhabo ka shaysan Eh, lacag baa maraakiibta madax furasho looga qaadanaya dhowr milyan ah dhalinyaradii waxaa la leeyahay eh, lacagtoodii wado munaasiba ma ku bixinayaano eh, wadooyin aan inta badan wanaagsanayn oo dadka soomaaliyeed xataa qaarkood ay idinku dhiriirayeen ayaad u adeegsan jirteen ka hor walaahi nin horta dadku isku mid maaha Eh, oo markii hore aan ilaahay isku mid ka dhigin qof baa wixii uu helo macnaha manaafacaadsanayay qof baa si khaldan u isticmaalayay qof baa macnaha si kale oo iska malaayaan iyo shaxaadyo iyo waxay kaga dhammaan jirtay qofba sibay kaga bixi jirtay rag wax ka tabcaday waa jidha oo hanti ka helay haddii la yidhi marka eh, dhalinyarada si khaladan bay kaga wada- kagama wada bixi jirin ragga yaa idin qaybinaya boqolleyba macnaha eh, hadda soo maamuladu eh, ma lahan eh, dastuur sidaasoo kale dastuur ah oo qoran eh, boqolkiiba konton waxaa iska leh ninka badda-aada eh, boqolkiiba soddon waxaa iska leh ninka maalgeliyaha ah eh, markii la keeno markabka rag baa la saaraya waardiya ah raggaa la saaraya waardiyaha boqolkiiba toban bay leeyihiin Eh, muxuu ahaa deegaanka lagu soo xiray markabka boqolkiiba shan buu leeyahay macnaha wax wadaha oo la qaadsiinayo bay lahayd ogta
kaasi waxa uu ahaa maxamuud maxamed jaamac oo ah wiil dhallinyaro ah oo horey uga tiirsanaan jiray burcadbadeedda haatanse ka baxay isagoo ku nool magaalada hobyo ayuu u warramay wariyaha v o a ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq waxaan dhegeystayaal laga xusuusinaa in haddii aad haysaan sheekooyin idin qabsaday oo aad jeceshihiin inaad la wadaagtaan barnaamijkan dhallinyarada maanta inaad la soo xiriirtaan barnaamijka dhallinyarada maanta idinkoo noogu soo hagaajinaya ciwaankeena somali at v o a news dot com ciwaan nooga soo dhigaya barnaamijka dhallinyarada maanta
duhur wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada ayaad meel walba nagala socotaan waxaan filaya qadooyinkiibaad u fadhidaan een, qaarkiin waxaad u diyaar garoobaysaa inaad howlihii kale adduunka kala wadudaan cashay hay qaadooyin iyo farketooyina isku dhacaya meelaha qaar faraxalka u dhiib faraxalka aniga soo faraxa laakiin yeeraysa meelaha qaar raacad- alla maxay ii muuqataa meelaha qaar raacad ceed baaba jirta oo waxa laga yaaba dadka gawaadhi inay saaran yihiin ama basas inay saaran yihiin ama ma garanaysa howlo adduun inay ku dhex jiraan xaalado kala duwana lagu jira adduun Xaal- baa la wadeereynaya xaala maalin horan kaa haya laba adduun aan islahayn la isku raadinaya ayaa lasil raadinaya halkana barafaa laga baqaya waa tala leeyahay maalmaha welibana iminka aynu ka sheekaysanayno lahayn alla ilaahay maalmaha soo socda waxaasaa xidhmi doona garoomadii weliba qaarkoodna ismaaciilo weli een, shalayna iskuul lama tegin maantana lama tegin maalmaha soo socdana lama filayo state of emergency waxa la yidhaahdo xaalad deg deg ay ku jirtaa magaalada washington maryland oo ku dhow virginia oon degannahay marka waa Xataa- xaalka- waa xaalka allaha ma sahlo xataa tareenadii tareenada wax shaqayn doonaa male marka qolo waliba waxaad sii cuni doonto maalmaha soo socdao dhan waa inaad guriga ku xasaysato si aadan ugaba baahanba bannaan oo safafkan dhaadheere aan arkayay in loogu jiro goobaha ganacsiga yar de meel loo soo baxa male meel furanna male waaw marka marka nin- nin walba usahayadaada sii qaado intaan cuntada naga dhammaanana malaa aan khatar ka baxna daawada ka baxna Ee, waan gartay caashay waxaa jira horta caashaqa ama jacaylka iyo dhallinyaradu ha ma kala dhammaadaan aad iyo aad ilaahay isuma waayinba weliba nooc cusubaa kusoo kordhay hay qurba joog iyo dal joog marka waxaa jira mar walba xurguf u dhaxaysa ille waa las kuwii xaafadaha joogana waxay leeyihin gabdhaha nagaa xaqule weligeena ag joogna aad iyo aad kuwii kale xili xoogaa doolaraan sidanaya gabadha doolar ay rabtaa waxaan kale oon fahmi waayey marka een, labadaasi ay is arkaan ha oo dhallinyaro ah inta badan in hore layska fahmood moodaysa waa garta ma garanayaan wixii ka dhexeeya hay
marka waxaa dhacday inan wiil baa wuxuu jeclaaday inan qurbaha ka tagtay waa garta inantii iyo wiilkii labadiiba dee ma garanaysaa waxay doonayaan inay dee isla jaan qaadaan oo hasaabo bilaabaan haa hay marka wiilkii oo kale ayaa wuxuu damcay dee waad taqaanaa inanta lambarhaa la kala qortaa inantii buu damcay inuu ugu diro ma garanaysaa hees dee uu ka- aad uga helay hay hees buu dabeedna aad u- u u u saaray inantii si uu qalbigeeda u ballaqdo dabeedna heestu dee sidii aynu naqaanay dhul qurux badan dooga gamaan faras ma wixii garanaysaa soomaalida ay geeli, ku faani jirto o dhan quruxdii oo dhan dee eesh eesh calaa hay ayuu u saaray waa garta laakiin cidday ka gadmayso
inantii laakiin waxba meesha ka dhacay hay marka ka hormari mayna wariyaha v o ee magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac Ah.
ayaa waraystay yaasiin maxamed faarax oo ku magac dheer yaasiin madaale oo ku nool magaalada hargeysa arrimahaas ayuuna ka waraysanaya
saxib cabdixakiin shirwac waad bad mahadsantahay adiga iyo akhyaarta kale fiyoodaba sad la socota cabdixakiin ama in la wada soconno labaatankii sano ugu dambeeyay ummadda soomaalidu way barakacday dadka bulshada soomaalidu daafaha dunida qaarad walba way tagtay wadan kasta way tagtay Een, dadka quri nagama barakicina suugaantiba xitaa barakac ku dhacay marka kule suugaantiba barakac ku dhacay waxaan uga jeedaa tusaalahaan berigii hore marka suugaanta la curinayo dhinaca jacaylka oo kale tusaalahaan marka inanta la amaanayo waxaa lagu muunayn jiray ama lagu ammaani jiray dhul qurux badan oo roob helay oo biyuhu sidaa u qulqulayaan oo doogii uu soo baxay oo dhirtii sare ay cagaaran tahay oo ubax ubaxu sidaa uu qariyay waxyaaba noocaas oo la halmaala intaa marka laga yimaado waxyaabaha kale lagu ammaani jiray waxaa ka mid ah dee xoolihii raasamaalkii markaa bulshadu ay haysatay waxyaabaha ugu qiimaha badan leh oo geela iyo gamaanka iyo waxyaabaha kale lamal waxyaabahaasaa lagu ammaani jiray oo wixii markaa la haystay waa maxay markaa la haysay dee hantidii daa ugu qiimaha badnayd markaa ay dadku ku faanayeen ay dee dumar ay dee dumarkuna fahmayeen iyaguna garanayeen haa ayaguna ay fahmayeen laakiin markii dadka ay barakaceen ay daafaha dunida ay ka kala dhaceen waxaa dhacday dee hablo fara badan oo qaaradaha dunida kale gedgedisan kusoo koray bulshooyin kale in suugaan kale la soo koray oo kusoo lagu soo canqariyey oo waxa kanba aan fahmaynin oo xitaa wadamaday ka yimaadeen dee xitaa waxaan inaga wax ku ammaano dee wax ka gedisan hablaha lagu ammaano oo waxaan laguba ammaanin ayay dee tagaan ay la soo qabsadaan dabeetana inan baa saasoo kale dabeetana qurbahay ka imanaysa hadda qurbaha kusoo kortay kusoo weynaatay waddanka dib ugu soo noqonaysaa dabeetana inan bay waxoogaa isjeclaanayaan inankii markay isjeclaadaan baa dabeetana inankii dee sidii ahaan jirtay wuxuusan niyo heedhay inanta waxoogaa dee nin magarasa halabuura buu haayo inantaa dee waynaad u gabaydaa marka isaguna waa dadkii gudaha ku koray ee dee deegaankii hore iyo waayihii hore hala haystay noloshii dibadda lama haysan haayoo kala taganaanta biyaadan labadan deegaan ay ku kala koreen ayaa farqiga keenaya dabeetana inantii dee jacaylkuna dee magaranaysaa isagu isagu taa ma yaqaana dee markuu inantii dee jacaylka qoriga ugu dhacay ayuu is odhanaya gabayo dabeetana tix buu samaynaya tixda markuu sameeya dabeetana wixii dee hablaha lagu ammaani jirayna soo sheegnay oo dhan ayuu dee gunta kasoo jaray isagu waxba la kala hadhi maayo isagu marka waxbaa la hadhin busleeye gabadhan ee qurbaha ka timi ee jeceshay maanta waxbaa kala hadhin waxbaa la xishoon busleeye ee gabadha ammaan inantii heestii buu u qoray heestii markuu qoray bay inantii heestii u tagtay heestii inantii way akhriday markay akhriday dabeetana intiina madaxay ku istaagtay xanaaq daraaddeed wax allaalay wixiina ku koomaanayba caybay u qaadantay waayo waxay ti geelka dhaadheer isku kaaja miyaan ahayn isku habeeniya Een, quracan iyo kayntan iyo galoolkan kuwa qodxaantali dadka mudaa miyaan ahayn gamaanku waxaan dameeraha waxa simeeri ku jiraan dameer lagu sheegay miyaa la amaanay mise waa la caayay waxyaaba noocaasoo dabeetana inantii cirkaa maraysa oo xanaaqsan baa ninkii timaydana wax allaalay waxay cay ku odhan karaysay ayay ninkii ku tidhi waxba iskuma niinayaan sheega mid haa yaynan haa haa dub oo u dambaysa aniga ila soo hadlin haa waan mid subxaanle dabeetana ninkii dee caashiqna waa gubayaay wax allaalay wuxuu sameeyay uu garan waayay dabeetana dee cirkaasaa kusoo dumay waa u qaadan waa wuxuu filayay iyo waxa ku- iyo waxa ku yimi waa ka- isku mid noqon waaya markaasi kale dheeri bay noqotayoo waxa laali xusamey uu garan waayo dabeetana dee nimanay saaxiib yihiin buu yimi sidanaa dhacday oo inantan baan jeclaaday oo ay waxna kala galeen oo dedaal dheer baan galay oo heestan baan qoray sidan inantii way caydeynta ay timi oo waxay ku jirta ninkaaga waxaan waxaan waxaan waxaan igu yidhi dabeetana waxay dhani way hoydhe dee waxoogaa isqalad fahan baa idinku dhacaye een inanta wixii ay garanaysay ayaanad ku ammaanin marka anigu mushkiladaasan xal u raadinayayo marka ninkii baa bal hees yaroo inanta ay ku qanci kartay fahmi karto ayaanu samaynayay moogtahay maxay tihi markaa hayste markaa heesti wax- waxay- heestu waxay odhanaysaa bilifoonka gurigay marmarya siligay fooq iyo mandaraday ubax iyo jardiinoy berberiya hargeysa berberiya hargeysa daaraha ku yaal sheekh maqsin toban albaab iyo lixdan daaqadood iyo afar faamarleydho ruuxii habeen galay ashqaraar ka qaadaay muqdishiyo afgooyo bangalooyinkii xamar qasriyada wasiirada gogoshiyo alaabtii ubixiyo sariirtii intaa gablakeed shaariguna ku doogsado katabaan dhex yaalay bogcad lagu hinaaso istaraatiijiyaho qaab iyo wajahad loo sheekh madar ku taallo dadku wada ammaaniya jaga la isku haystay buu odhanaya heestaa markuu u tiriyo inantii ashqaraar dabeetana dadkii bay qaadanaysa litan bay fahmaysaay waa ilaa jaga ilaa- ilaa- ilaa jaga la isku haysta iyo guryihii daaradee madarada iyo balodhiyo intaasay wax ka fahantay dabeetana intay sidii bay ku qaadanaysaa dee wuxuu ku ammaanayaa u leeyahay maqsin toban albaab leh oo lixdan daaqadood leh oo maxaan ku idhahdaa intaa leg oo iyo galaya kabaalka intaa leg ma hantida intaa leg maxay tahay already waxaasoo dhan waa decoration iyo qurxin weeyaan waxa w- intaasoo daaqadadoo laga leydhsado intaasoo faamalaydh intaasoo moogtahay cimiladu waa iska maha cimiladii qurbihii aad qaboobeyd moogtahay laakiin waa cimilo dee magaranaysa iska dhexdhexaadi moogtahay markaa dee faamalaydho fara badan oo laga leydhsado dee waa laysaga baahan yahay daaqado fara badan moogtahay markaa waxaas waa qurxinta guriga unbay ka mid tahay macnaha waa qasri buu leeyahay haa aad iyo aad aad iyo aad oo markaa maxay ku dambaysay gabadhii ma ma tanay ogolaatay markii geelii iyo habeedii iyo ma- gamaantii iyo intii way diiday tanay qaadatay markaa way fahamtay inantii taasay ogolaatay suuqeedana cirku isku shareeray dee waa haye waa la isfahmay marka waa la isfahmay haa fahanka waa soo dhawaaday oo waa la isfahmay dee tan bay wax ka garatay tan bay wax ka garatayoo daarahan iyo jagadan iyo baloorkan iyo jeediinadan iyo ubaxan iyo magaranaysaa katabaankan iyo taasay wax ka fahmaa way tidhi oo hanti badan bay aragtay markaa way ka dhigantay Haa, kuwa haa.
kale hanti uma taqaana Ah, haa kuwa kale
aad baad mahadsantahay
caashay waa runteed een, waa runteeda da halkan gabar Ya.
gabar horta ka celi da aniga qudhayd haddii hadda maanta intaasoo geela la ii soo taxo ismaaciilow anoo daar weyn oo qasriga arkaya ma xataa maxaana adiga geel celcelintiisaba tabar looma haye Wow.
soona duur la gasha maa horta ood la raadiso wuxuu soo cabay iyo wuxuu cunay inaad la raadiso ma ilaa waa arrin heshiis lagu wada ahaanay
laakiin- waxaan moodaya laakiin- inanta keliya.
laakiin marka qasri daaqado badan leh oo intaasoo adduuna isku dhacaya markaad u jeedo wixii muuqdaa macaan dee caasha horaa loo yidhi ma xataana buu yidhi Ay, marka ma ma xataa maadinima adiga leebaagtaala mala adiga geelaad qaadan lahayd inaa lillahi rajicuun geel iyo kamaan faras iyo meel laga hadlayo Haye, iyo biyo halkaa ka soo iyo malaha du- geeyanshaa duni- ximanaya dunidii horaa la haysaa ismaaciilo dee duni hore lama Du- duni laga soo tegay dunida horey u socotay beri baa mar- adduunka marba xilli waxba usoo guuraya maogtahay haddii hadda adduunkii warshadihii usoo guuray ee horumarkii waxyaaba fara badan loo soo guuray dageelig hadda ka- kaasha laga dhigta waa lasoo kaash May gareeyey.
caashay warkaaga dib baa loogu noqonayaa kaasi wuxuu ahaa yaasiin maxamed faarax oo ku magac dheer yaasiin madaale oo ku nool magaalada hargeysa wuxuu u warramayey wariyaha v o a cabdixakiin maxamed shuruuc balcaasha adiga yidhi een, eh, bal bal hees noo soo qodo
waa tahay tiyaan inta qadarka yar ka maqashiinay dhegeystayaasha cawaale aadan iyo haniyo ke malaha geeyadaasaad ka gelaysaa walaan kuwa- kula dhegeysan
No one knows the secret.
haye meesha wacdarac ka dhacay hani u k iyo
fanaanka fanaanka waa fanaankeenna fanaanka dhallinyarada cawaalo aadan ismaaciil waa aad baad heestan oga helaysaa laakiin mid aysan ku sheegin labadan isla heesaysaa way isla fahansan yihiin geelay wax ay ka hadlayaan absolutely waantan kaa laakiin doonay laakiin haddaan lagula garanayn ka waran aad caasho geel u keento ha tan baad jidkii kusoo dhacday horta horta horta adaa taa hore halkaa hore ku joog ay inta dambe waa lagaa ka ka joojina halkaas igu hay waa tahay fanaanka cawaale aadan iyo fanaanada hani u k intaas balladaan ku dhaafno codkooda haatanna axmed cali sheekh oo inoo haya cayaaraha wararkii u dambeeyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayno koobka dalrey ee dalka sbain waxaa xalay dhacay kulamo kale oo ka tirsan cayaaraha koobkaasi naadiga valencia ayaa waxa ay garoonkeeda barbardhac hal iyo hala kula gashay kooxda las balmas halka kooxda sevilla ay laba iyo waxba dirtay kooxda mirandes dhinaca horyaalka brimier liga waxaa beri dhici doona kulamo kale oo ka tirsan cayaaraha horyaalkaasi kooxda norwich city ayaa waxa ay marsi gelin doontaa naadiga liverpool crystal palace iyo tottenham ayaa kulmi doona leicester city iyo stoke city ayaa is arki doonaa manchester united waxay old trafford kula cayaari doontaa kooxda southampton sunderland iyo a f c bournemouth ayaa is arki doonaa watford iyo newcastlena waa ay kulmi doonaan west bromwich albion iyo aston villa ayaa ciyaari doona westhamna waxa ay marti gelin doontaa kooxda manchester city ciyaaraha ugu xiisaha badanna waxa ay tahay ciyaarta dhex maraysa kooxda arsenal oo axadda marti gelin doonta kooxda chelsea waxaana isla axadda ciyaari doona kooxda everton oo la kulmi doonta kooxda swansea city horyaalka serie ada dalka talyaaniga naadiga frosinon ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga atlanta kooxda embolina waxa ay is arki doonaan naadiga ac milan dhinaca horyaalka dalka sbain malaga iyo barcelona ayaa kulmi doona espanyol waxa ay marti gelin doontaa naadiga villarreal granada iyo gatafe ayaa is arki doona kooxda celta vigona waxay u sabri doontaa kooxda rea volcano dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu aadno waxa maanta ugu weyn kooxda manchester united ayaa waxa ay beenisay warar ka soo baxay dalka faransiiska oo sheegayey in saraakiil ka tirsan kooxdaasi ay kulan la qaateen macalinka kooxda bayer munich beb guardiola oo xagaagan marka uu dhammaado ka tegay kooxdaasi wargeyska faransiiska ee lequeb ayaa waxa uu sheegay in kulanka uu ka dhacay magaalada baris toddobaadkii tegey waxaana warar ka soo baxay kooxda man united ay sheegeen in warkaasi uusan ahayn mid sax ah guardiola ayaa waxa uu ka tegi doonaa kooxda bayer munich marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan waxaana uu sheegay in uu haysto yaboohyo badan oo uga yimid kooxa ka dhirsan premier leaga hase yeeshee waxa uu sheegay inaanu jirin wax heshiis ah oo iminka uu saxiixay kooxda man city ayaa loo badinayaa inay tahay kooxda uu macalinka u noqon doono tababare beb guardiola xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh iyo xubinta cayaaraha weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a ismaaciil waad soo eegeysaa maxaad la soo baxbaxsanaysaa waxba kugu taagan malaha dee waxaan is idhi bal hees qoladii qurbajoogtii iyo dalkii inani ee aada ugu talax tagtay ha qurba joog iyo qorax joog waaba la kala qaybsado qolqol joog hay waa badan tahay qolqolka ma taqaana May- adoo af soomaaliga aad baa u taqaana Hay.
marka cayaalka xaafadda loola jeedaa miya adigu waa waxa weeye waa marka guriga la joogi jiray ardaag oo kale adigu Ah.
qolqolka halkaasoo kale ma garanaysa waa miyiga garta waa iska cayaalka xaafadda ay, cayaalka xaafadda ay marka inantani heestu la yidhaahdo baadhi to baadhi ay macnaha af soomaaliya dee rogno waa dee xaflad ka xaflad ha xafladka xaflad bu qofkaas ma garanaysaa Ay.
gaar ahaan waxay leedahay qofkaas tumasho iyo been iyo arrimo badan baa lagu tuhmay ay marka oo waqtiba ma hayaba badan aad iyo aad inan raxma rasmi la yidhaahdo ayaa heestan ku luuqaynaysa
markas baranay haddaan ku boqro bilada ku sudhay oo ambeesiyo lacag badan jeebka kaaga buuxiyey basaboorkiyo bukinkuu jaro barhkii kaa tumay markas baranay haddaan ku boqro bilada ku sudhay oo ambeesiyo lacag badan jeebka kaaga buuxiyey basaboorkiyo bukinkuu jaro barhkii kaa tumay baadhi to baadhi kama baxaysid boqoshiyo dalxiis kama baxaysid kumashiyo baar kama baxaysid waxaad baratay kama baxaysid baadhi to baadhi kama baxaysid boqoshiyo dalxiis kama baxaysid kumashiyo baar kama baxaysid waxaad baratay kama baxaysid bari iyo been kama baxaysid ballantii axdigii ofin maysid baradii wacnayd dhibi booqan maysid bustanka jacaylkana waxba kama beertid
codkaas raxma rasmi wuxuu gebagaba u yahay idaacaddayadii duhurnimo tan iyo intayn idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
bustanka jacaylkana waxba kama beertid
This program has come to you from the Voice of America, Washington.